Farsamada gacanta waa mid muhiim u ah bulshada taasi oo soo martay heerar kala duwan oo ay gaartay in la adeegsado mashiino fududeeya hagaajinta waxtarka u leh bulshada kuwaas oo isku alxamaya biro kala duwan waxa ayna ka soo saarayaan qalab dhamaystiran dhalinyaro badan oo ku nool gudaha dalkeena waxaa shaqo abuur u ah xirfadaha iyo farsamooyinka kala duwan ee ay bartaan kuwaas oo ay ku maareeyaan noloshooda iyo midda qoysaskooda qaar ka mid ah farsamayaqaanada alxanka ee magaalada jowhar ayaa ka warbixiyay shaqooyinka ay bulshada u qabtaan walaal waa aragtaa albaabadan samaysan dariishadaha bartooyaalka baatamaanayaal dabaqyaha lagu koro cimaaradaha lagu koro kaamiriskaala loo yaqaanaa shabaqyada lagu soo wareejiyo guryaha guryaha oo deerarka bannaanka lagu soo wareejiyo iyo waxyaabo badan wax walba oo alxan waa qabanaa waxaan wixii noola keena anaga waa qabanaa meynaa albaabadan waa dhowr nooc noocan arkaysa waa turki ayagoo saan naqshadaysana la keenaa lamiyada sidaan u naqshadaysan qaar wax baa ka bedelinaa qaarna ayagoo sidooda meynaa waa sii sharaxnaa kule oo hagaajinaa macnaha kan waa bariis waa isna waa nooc kale waaye albaabada dhowr nooc kaliyin ganjeelooyinka sidoo kale ayagana dhowr nooc kaliyin dariishaha dhowr nooc nooc ala noocaan anaga noola dirsada meynaa waa sameynaa macne maya dadka waxay sameeyaan waxay keystaan sambal micnaha tusaale ahaan dadaa jiro mare dadaa jiro dibidaha jiro waxay sameeyaan waxay soo waxay soo soo sawiraan micnaa naqshada maaragtay oo kuwan naqshadaha dibidaha laga isticmaalo albaaba jiro micnaa oo caadina u eg sida originaalka oo kale kuwaasoo kale qad qad loogu soo diraa micnaa wasaa loogu soo diraa waxaa loogu soo diraa ama waxaa loogu soo diraa facebook meel meesha loogu soo dirabo waa noo yimaadaan marka waana tusaan waxayna dhahaan waxaan u baahannahay naqshadan noola sameey micnaa waan u sameynaa alla noolu garab galo waa isgelinaa kulli ama ku daahno micnaa haddii nugu cusub tahay hadda hal mar aan sameynana mar kale mana dhibto micnaa waanu keenaan waxaan nahay naqshada noocan rabnaa dad oo nosoo waxaan dhahayaa jir micnaa waxaan u baahannahay naqshada noocan waa naqshada dibadaha laga soo diray micnaa kuwa kenya joogo iyo shaqada laga qabto soomaaliya labay kala tahay ganjeelooyinka ay isticmaalaan kenya iyo kuwa anaga aan isticmaalno labay kala yihiin waa kala dugan yihiin sidoo kale muqdishadan qaar lagu kala dugan yahay jiro waxyaaba badanaa jir micnaa oo dadka kala dugan yihiin wax kugu cusub haddii lagu keeno oo adiga shaqada afahansan tahay haddii isgelis allah kuu fududayna tabaraka anaga waa isgelinaa waa isku dhibnaa ilan san balan haysnaa sawir haysanaa san waa raacnaa waan ugu keenaa sidee rabaana ugu dhignaa micnaa waa maamulaha guryo samood trading contraction combany run ahaantii waxaan qabannaa bilicda magaalada ayaan ka shaqaynaa hadday tahay ganjeel hadday tahay albaab hadday tahay dariishad run ahaantii welibana waxaan uga shaqaynaa baratooyaalka wax kasta oo maanta xamar laga keeni jiray waa laga kaaftoomay alxamdulilah runtii wax kasta oo hadda aan isleenahay baahi gobolka ayna ah ee caasimaddeena hirshabeelle waan ku filannahay ayaan isleeyahay haddii la hahda boqolkiiba boqol waxaana wax laga weydiin karaa bulshada maanta joogto gobolka shabeellada dhexe ee jowhar aad ayaan ugu qanacsanahay inaan yani mataqaana aan ku shaqaysto maanta farsamadan waa xifrad aan soo bartay aniga ilaahayna oo igu ilhaamiyey runtii waxaan isleeyahay in bulshada aan ka kaaftoomiyey inay maanta ay xamar ay u doonaan alaab